markaan aan fiiriyo dareenkayga ku aadan ninkaas dadkaas aan waxba galabsanin ku laayay magaalada orlando ee gobolka florida waxa weye xaqiiqatan waa dareen aad iyo aad damqasho badan weeye waxaanan ku cambaaraynaynaa falka ninkaasu geystay wax wax lagu cambaaraya midda ugu adag baan ku cambaaraynaynaa maxaa jira wuxuu sameeyey wax islaamka kasoo horjeeda wax qiyamka insaaniga eh wax ixtiraamiga kasoo horjeeda ee wuxuu geystay dad aan waxba galabsanin oo meel iyo iskaga caweynaya inuu u tago inuu konton qofna dilo konton iyo dheeraadna u dhaawaco weliba qarfo dhaawac halisa ay yihiin arrintaas waxa weeye waa waa falal wax waxshinimo ah weeye waa falal xaqiiqa ahaan kutusinaysa ijraamka iyo nacaybka ninkaas ku jira kutusinaysa weeyaan aad iyo aad baan arrintaas iyada aan uga xunnahay aad iyo aad baan arrintaa iyada aan u cambaaraynaynaa aad iyo aad baan arrintaa iyada aan uga damqanaynaa waxayna mar kale ay si laba jibaaraysaa shaqadiina laga rabay ahayd mar walba inaan soo bandhigno suurada islaamka wanaagsan yani wagata shacabdiraxmaan waxaa la sheegay in ninkani weerarka geystay weerarkan uu geystay uu yahay kii ugu weynaa ee qof hubaysan uu dalka maraykanka gudihiisa ka geysto waxaadna og tahay in dad in la weeraro ama dad meel lagu laayo aanay ahayn sheeko sahlan markii aad sheekada noocaasa maqashay ninkan inuu weerar ka geystay islamarkaasina la sheegay inuu qofka weerarka dadka faraha badan laayo uu muslim yahay dareenkaagu siduu noqday maxaadse markaa adiga kuu muuqday maadaamaad qof muslimna tahay oo la yiri nin muslimaa dad laay wallahi maxamuudow arrintaas waa arrin aad iyo aad xaqiiqatan layaab ule waxaa jira oday soomaaliyeed baa beri maamaahay markaa wuxuu ku maahmayo wuxuu yidhi haddaan aamusnana aniga sidan laga dayn maayo haddaan hadallana wuxuu yidhi waa afsal afsal dhulku dheg buu dheh mar waxaan ka soo wadaa waxa weeye mudda waxaan soo dhisaynay muxuu ahaa inaan imageka iyo bictureka ama suurada wanaagsan muslimiinta aan soo celino gerida hadda ugu dambaysa maxamed cali kale allah u naxariisto usbuucii hadda ugu dambeeye oo dhan inta badan qalabka warbaahinta maraykanku suuro fiican ama muuqaal fiican bay ka bixinayaan muslimiinta taasoo xaqiiqatan noqon karta wax la odhan karo wax lagu nafisayo oo cadaadiskii iyo islaam nacaybkii iyo barasharkiina saarnaa yara dabcinaysa waxaan arrintaa ka shaqaynayna inaan dadka aan u furno albaabada iyo masaajidda aan ku marti qaadno annagoo kala hadlayna arrintaa iyada iyo islaamka iyo muxuu wada noolaanshaha iyo qiimaha ay leedahay intaa marka waxaan samaynayna inaan suurada fiican aan muslimiinta wanaajinno oo soo bandhigno adoo taa ka shaqaynaysa markii lagu yidhaahdo qof muslim sheeganaya oo magac muxuu kula wadaaga oo diin kula wadaaga ayaa intuu soo galay dad aan waxba ka galabsan isaga waxay u geysteenna aan jirin ayuu muxuu ahaa sidaas naxariis darrada uu u dilay waxaad garanaysa waa damqasho weeyaan xaqiiqatanna waxaan isweydiiyey talow haddana maxaa idinku iman kara talow maxaa muslimiinta ku iman kara muxuu maraykanka degan muxuu ahaa talow arrintaas inta in lagbay dhaawac u geysan kartaa suuragal ma tahay dad xanaaqsan intay soo baxaan inay berrita iyaguna masaajidda iyo meelaha muslimiinta ugu badan yihiin isagoo bishii ramadaan lagu jiro ay dhibaato ka geystaan suuragal ma tahay xaggee see looga hortegi karaa waddada idin furan ead qaadi kartaanu maxay tahay su-aalahaasoo dhan baan isweydiiyey xaqiiqatan yacni markii aan arrinta maqlayna xaqiiqa ahaan yani wakti daqiiqada igu qaadatay xataa inaan ka bixiyo inaan xataa hadlaba yacni maxaa jira maalma ka hor baan waxaan dhisaynay wanaag iyo wada noolaansho kadibna waxaa dhacay falkan marka markiiba waxay kuu noqonaysaa dhaawac iyo sadmo wax la yidhaahdo ayay kuu noqonaysa marka damqasho xoog badan xaqiiqatan ayaa aniga iyo dadka muslimiinta ahba ay ku ahayd naguna tahay yacni su-aalaha faraha badan ee aad sheegtay ee hadda adigu aad isweydiinaysay dabcan kama aadan jawaabin laakiin mid kamid a haddii aan ku weydiiyo oo ah weerarkani saameyn intee la-eg ayuu ku yeelan karaa muslimiinta ku dhaqan ewaddankan maraykanka oo adigu aad ka mid saamaynta ku yeelan kara xaqiiqatan waa saamayn aad u fara badan weeye saamaynta waxa weeye qofku inuu isweydiin doono berrito meeshuu ka shaqaynaya markuu tago qofka muslimka ahaa qofkuu la shaqaynaya coqduu ka qaadaya shakibuu ka qaadaya wuxuu odhanaya oo hadduu uu nin magac muslim sheegtay shalay waxaa geystay armuu kana kii oo kale uu igu noqdaa qofku hadduu tago xataa iskuulkuu aadayey shaki iyo saamayn bay ku yeelanaysaa qofku hadduu tago meesha suuqeh laga ganacsada uu ka soo adeeganayay qofkii arka gaar ahaan marka lagu arko gabadha calaamadda xijaabka iyo muuqaalka muslimiinta marka lagu arko cuqdo iyo shaki iyo muxuu ahaa in la kala fogaado ayaa dhalanaysa taas marka waa qaybahaasoo markiiba saa u muuqanaysa waxaa kaloo xaqiiqatan arrintan ay siinaysaa furso ay siinaysaa nimanka siyaasiyiinta ah ee doorashadaba ku galayey kambaynka xooga badan ku galayey muslimiintu dad biniaadamku dad biniaadamku ula noolaan kara ma aha marka waa in la karantiilo waa in sidan la yeelo kuwiibaa waxay siinaysaa erayadii ay doonayeen bay siinaysaa yacni iyaduna waa culays kaleeto xaqiiqatan iyo damqasho kaleeto weeyaan waxay saamaynta ay yeelan kartaa ay noqon kartaa isoo dhowaanshihii laga shaqayn lafteeda intuu kala shaki badan yimaado in la kala fogaado oo dadku ay xataa ku arkaan un waxaanaad sheegaysaa niha wax saxa maaha hadduu wax saxa yahay ka waran kan iyo kan iyo kan baa waxaan samaynaya taasuna waa suuragal wey laakiin waxaa muhima maxamedow inaan arrin kale aan aan ku darno ah dadka waxaan samaynaya dadka ay laayaan dadka ugu badan waa muslimiin weeyaan dadka ay laayaan waa culimada muslimiinta weeyaan dadka ay laayaan waa kuwa masaajidda ku jira weeyaan marka kuwan waa kaan karo bulshada adduunka maanta u soo baxday weeyaan waxaa muhim marka in la isweydiiyo iyadoo aan loo fiirinin diin iyadoo aan loo fiirinin midab inuu adduunka iska kaashado kaan karahan see la isaga qabtaa inuu adduunka iska kaashado taas ayaa adduunka oo dhan saaran inaga dhanna laynaga doonaya sheekh cabdiraxmaan wararkii ugu dambeeya hadda uu soo baxay waxay sheegayaan in ninkan weerarka geystay uu wacay telefonka ciidamada amniga ee nine one one loo yaqaano islamarkaasina uu sheegay inuu rumaysan yahay aragtida isis hogaamiyahoodana uu adeecay waxaana ognahay in weerarada la qaado ee argagixisanimada ee bisha ramadaan ay aada u badan yihiin oo ay yihiin kuwa soo noqnoqda waa maxay sababtu in bisha ramadaan aada wax loo weeraro qulooyinka argagixisada wax weeraraan maxamuud waxaa jirtaa waxaa dhici karta qofku markuu fahamku ka khaldamo qofka marka uu ka khaldamo xaqiiqa ahaan doonida dhabta ahe ee waxa uu doonaya iyo dariiq umar lahaa uu ka khaldamo waxaa iskaga khaldamaya wixii wanaagsanaa iyo wixii xumaa maqaayiista wax lagu kala halbeego oo dhan baa qofka iskaga dhex yaacaysa marka nimankan waxaa iskaga dhex yaacday maqaayiista wax lagu halbeego oo dhan bisha ramadaan waxa weye waa bil khayr waa bil cibaado waa bil naxariiseed waa bil dulqaad waa bil sadaqo la bixiyo waa bil qofka gaajaysan la gaajo tiro waa bil qofka ooman la oon tiro waa mid waa bil qofka dhaawaca dhaawaciisa muxuu sii loo daaweyn lahaa laga shaqeeyo waa bil la doonayo muxuu ahaa ummadnimo iyo uruuris iyo dadka in laisu keeno la doonayo weeyaan waa bishii ay soo degtay qur-aankan ilaahay subxana watacala uu ku tilmaamay markuu rasuulkiisa ka hadlayay wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin risaaladan raxmadda ah naxariista ahu bishii ay soo degtay weeyaan marka khayrka marka la badiyo ayuu qofku bishan ajri fara badan uu helayaa laakiin cagsigeeda ama xagga kale qofku markuu xumaanta badiyo maxamuudow qofku markuu qofku uu dadka laayo qofku markuu uu muxuu dadka isku qarxiyo waxa weeye wuxuu sii batanayaa dembi iyo cadaab buu sii batanaya marka nimankan waxaa iskaga qasan ama iskaga dhex yaacday wanaagga ha la badsado oo khayrka ha la badsado oo dadka ha la quudiyo oo dadka ha loo naxariistadiiba waxay u bedeleen dadka ha la laayo dadka ha la lugooyo dadka ha la ciqaabo jinaad ku galaysaane mushkiladu marka waxa weeye fahamkoodii ayaa isku dhex yaacay oo khaldamay waxay marka u baahan tahay bishu dhib ma wadato diintuna dhibka ma wadato fahamkan khaldamay ee xaqiiqa ahaan muxuuha isku dhex yaacay qofkan uu kala garan laayahay wixii janno lagu galayay wixii naar lagu galayay uu kala garan laayahay waddada janno geynaysa waddada naar geynaysa ayaa u baahan in inta laska wada hortago inta laska wada kaashado laga wada hortago xaqiiqatanna waxa weye maxamuud waxaan ku celinaynaa dadka noocanhu diin ma laha dadka noocanhu qoomiyad ma laha dadka noocanhu midob ma laha cidday dooni ha ka soo jeedaan magacay doonayna ha sheegtaan waxa weye waa kaan karo kaan karuhuna biniaadamku inu iska kaashado ayaa la doonayaa sida loo rabo cudurka t bda in la cidhab tiro sida loo rabo in malaeriyada la cidhab tiro sida loo rabo in kansarka daawo loogu raadinayo ayaa la rabaa tanna in lana cidhab tiro daawona loo raadiyo daawaduna nocyo kala duwan bay noqon kartaa yacni